ogeysiis madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed ujeeddo codsi muddo kordhin waxyar loo kaaj mudana guddoomiye aniga oo tixgelinaya baahida dalka iyo dadkuba u qabaan helitaanka xukuumad tayo leh ee wakhtigan xasaasiga ah waxaan si xushmad ku dheehan tahay u codsanayaa in nala siiyo muddo kordhin ilaa toban maalmood ah si aan u soo dhammaystirno dhismaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed isla markaana u horgeyno golaha shacabka xubnaha golaha wasiiradda iyo barnaamijka xukuumadda si ay u siiyaan kalsooni si waafaqsan qodobka boqolaad xarafkiisii ca ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan rajaynaha inaad tixgelin doontaan codsigeennan ku saabsan muddo kordhinta kuna salaysan cudurdaarka sababaysan ee reasonable ground naga guddooma sanaan diiran waxaa soo saxiixay doctor cabdiweli sheekh axmed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliyeed warqadan saaka ayay official rasmi ahaan u soo gashay sida ka muuqato hadda xogayaha guud uu igu dhiibay kow iyo tobanka oo maanta ah ayay soo gashay marka saa daraaddeed maaha mid aniga keligii aan iska wato waa codsi inooga yimid xagga
gudoomiyihii noo soo jeediya annagana aan ka aqbalna hal bil in la shaqeeyo waa shaqaynay waddanka sidaan loogama tegi karaayo dowlad la'aan xukuumad la'aan waa isku raacsannahay hoos hoos waan ka dignay dhibka meeshuu taagan yahay miisaaniyad inaan la keenin decembaraa dad la riday marka annaga oo gudanayno qodobka afar iyo labaatanaad ee heer hoose imsaduu qabo heerhoosaka imsaduu qabo soo jeedinta guddoomiyaha siduu sheegahayo haddii hadda annaga ayaga ku dhaliilno oo aniga aan diidno annagoo dhan waxaan u ekaanaynaa in maaragtay mas-uuliyaddii guud dalka oo xukuumaddiisa aan saxsanayn inaan anagoo ka taagnana waxay noqonaysaa aniga naftarkeena inaan mas-uuliyaddii la saarnayday aan dulqaadkeedan yeelan weynay marka guddoomiye waxaan codsan lahayn tobankaa cisho inna loo dedejiyo oo aan ka badan dadkani kulli waa run boorgaraamaa la wada samaystay laakiin waxaan codsan lahaa xildhibaano wadankii oon xukuumad lahayn inaan baarlamaankuna fasax aadin ee aynu ku dadaalno inuu dalka xukuumad lahaan fasax aadno waxaan qabaa inay tahay baarlamaanka oo la quursanayo layasayo la caayayo baarlamaanku atliis haddii aanu caqli badan lahayn caqli badan ma laha xildhibaanadu atliis wax waa leenahay ma madnin wax badan baanu kala garan karnaa wax badan baanu fahmaynaa wax badan baanu siyaasadda iyo tag of warka meesha ka soconaya ama ha ka socda guryaha dhexdooda ama buurta ha ka socdee aanu ognahay haddana waxaa waaye duruufaa jirto haddana hala yidhahdo kaalmadanaha loo gogolbadiyo laakiin inta shacbiga nalaga horkeeni lahaa aan ogolaano surankoodii beri aan siino laakiin ibaid koyaasi wiilkii waalna ibaid koyaasi haddana waxaa waaye tobankaan cashaaba laftirkeeda wixii laysku haysto aanan ku dhammaan doonin haddayba ku fududaanayso calaa kulli xaal waxaa rabaa taasi inaan annaga haddii tobanka xildhibaanada ay ku mintirayaanne tobankii dambe gadaal ha laga sii hala amaahiyo hadda waxaa ku fadhiya shaqada oo foormadooda ay socoto oo heshiisyada sii wada dhammaan waa kheyr sharci waaye oo loo baahan in mataqan halka lagu sameeyo aad baan usoo dhaweynayaa sida kale ee guddoomiyaha hadda uu usoo jeediyey soo jeedintaasna mutasaraad wanaagsan ka bixiyey dukumentiga hadda gacantiisa soo gaaray oo wasaaraha uu soo codsaday waana waxaana leenahay tobankaa cisho waaba yaraanaysaa labaatan cishay noqonaysaa maxaa yeele haddii lagu soo daro wasiiradu waa la celinaya toban daraf maa la codsan karaa marka waxaan aad u rajaynayaa haddii lagu soo daro maadaama ay dib u noqon doonaan oo lagu celin doono in labaatan cish laga dhigo maasintii oo uu saameeyey dagaalada dalkaasi ka jira